bismillahi raxmaan raxiim haaruna waa mahadsan tahay abaarihii markay ahayd saacadda tobankii subaxnimo xilli aan markaa rabay inaan baarlamaanka aado oo maanta kalfadhi aan lahayn ayaa gurigayga xamar jajab ku yaalo markaan kasoo baxay ayaa ma aragtay wadada israac loo yaqaano ee jaamacadda simad soo horumarta ee buundada koowaad ee aada dhinaca coto coto baarlamaanka xaggiisa ayaa waxaa maanta nagu weeraray niman dabley ah maaragtay oo markaasi halkaasi diyaar ku ahaa marka waxaana alxamdulilah nasiib daro darawalkeygii iyo wiil ilaaladeydi ka mid ahaa halkaasi ay ku naqwaayeen anna ilaahii subxaanahu watacaala isagana xaggiisa maaragtay aanan wax ka dhimeetayda ayaa aan ka badbaaday maaragtay wixii mu'amaro ay maadanaayeen marka sidaas ayay taasi wax u dhaceen waa gartay marka ma rasaas baydi kusoo rideen mise qarax baabuur caadi ah ee nooca ah oo niman dabley ah ay saaran yihiin iska soo buuxiyeen oo halkaasba maaragtay iyaga nagu sugaayey ayay ahaayeen markay annaga isla soo simeen gaarigeenni markaan soo leexanaynayna rasaas bay ooda nooga qaadeen alxamdulilah marka kolleyba labadaa wiil rabbinaxariistii janahasiye ayaa iga geeriyootay saan ku sheegay anigan ilaahay iga badbaadiyey waa garta waa kaaga taxsadeenaa geerida labada wiil ee kula shaqaynaysay kabacdi maxaa dhacay markii rasaastu dhacday de kadib uun maaragtay nimankii way baxsadeen kadib dhowr maaragtay daqiiqada kadib ciidanka amniga oo nabad sugidda oo aliya ku-xigeenka gobolka banaadir nabad sugidda uu horkacayo wanashaaweeye iyo maaragtay isagana sarkaal ka tirsan saldhiga degmada xamar jajab iyo guddoomiyaha degmada xamar jajab mudane dhoore ayaa iyagana maaragtay u yimid oo maaragtay halkaasi aan iska raacnay markii dambena annagoo baarlamaanka xaggiisana aan soo aaday dabadeedna anigoo xildhibaano kale haddana ay ila socdaan aan meeshii wiilasha isbitaal madiina ee iyaga ay ku geeriyoodeen aan wada tagnay si aan markaasi arrintooda iyo qaabkii loo aasi lahaa oo aan meeshii aan wiilashaasi iga dhintay aan isla meel dhigno marka sidaasay arrimuhu ay saakii u dhaceen waa garta bal wiilashan kula shaqayn jiray muddo intee leeg bay kula shaqayn jireen wiilad noocey ahay wiilasha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay ka tirsanayeen mid waa darawalkeygii u ahaa in muddo ila shaqaynayey horjoogaha ciidankeygiina uu ahaa xuseen cabdulqaadir aadan ayaa la oran jiray laba xidigla ayuu ahaa wiil aada dhalinyada u ahaa oo firfircoon buu ahaa wiilka kalena markii xasan ayaa la oran jiray isagana dhalinyaradii iyagana sidaas oo kale ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyagana ka tirsanaa ee tababarka kusoo qaatay ayuu ahaa banaanka marka labadaba maaragtay in muddo ah oo waxay ila jireen yani qadar ku dhawaad malaha lix sano ku dhawaad maaragtay inka badan adi maxaa kusoo gaadhay aniga ilaahay oo ila samati bixiyey waxba ima soo gaarin laakiin labadaa wiil oo runtii garbahayga ahaa oo aan waayey ayaa dhaawac igaga filan waa gartay adoo halkeed fadhiday iyagu xagee bay ka fadhiyeen baabuurka wallahi wiilasha hadde yarka wiilasha ilaalada ahaa midka ka mid ah ee hadda geeriyooday ee maki isaga gadaal buu saarnaa malaha toogashadii hore isaga maaragtay igu beegsadeen darawalkana waa is-ag fadhinayba maaragtay isagana alxamdulilah marka labada ilaahay xaggiisa kolleyba iyagaa nasiib maanta in waktigoodii meesha uu ku dhamaado ay ahayd in kalena waa ila saarnayd oo runtii ciidan iyo dad sidii lahaa intaba isugu jireen waa gartay dadkan rasaas kugu soo riday dableydan ma is aragteen oo wejigiinu ma is qabtay dad loo jeeday miyay ahayn mise rasaasta iyo baabuurka laga soo ridayen baad u jeedeen wallaahi aniga dhawaqa rasaasta un baanba ku baraarugay maxaa yeelay markaan kasoo leexanayba gooladii guriga ee aan meel public ah ee suuq yaro ah ee wax lagu kala iibsanayo laamiyada hareeraha maaragtay dadku ay ka taagan yihiin ayuu gaarigani falkan maaragtay uu nagula dhaqaaqay ragga saarnaa ayay ahayd mid kedis maaragtay ee nagu noqotay rasaastaasi unbaa marka dhacaysay iyo sida marka ay u dhacdayba maaragtay gaariga inuu noocaasi xataa uu ahaa dadkii iyo aragtida maaragtay marka loo fiiriyo waxay ahayd mid intaba aniga indhahayga aanan isqaban laakiin intii kale ee meesha fadhiday ama gaariga laftirkooda dhinac ka saarnay way arkeen iyagoo sii baxsanayana way u jeedeen marka gaarigaas nooca la yidhi nooha ayaa maaragtay uu ahaa ragga maaragtay gableydana ee iska soo buuxiyo masaaka qorshahooda kulleygay waxay kusoo kala galeen mucaamaradaasi ahayd ilaahayse laakiin qofkii tiisa gashayna waa uu meesha waa ku dhintay allahu naxariis labadaa wiil anigiyo in kale oo meesha saarneedna ilaahay uu ka badbaadiyey waa gar su-aashay ugu dambaysa booliiska iyo nabad sugidda markay idi- idin yimaadeen cid ay tuhunsan yihiin baaritaan hordhac ay samey ay sameeyeen maxaad tuhunsantihiin wallaahi haaruno haddee waad ka warhaysaayo dalka maanta ee markaad fiirisid in muddaba yacni niman iska abriyaa ah oo maanta xildhibaano maanta dadkaad ogey ee baarlamaanka ee saaxiibo oo qaali ahaa oo maanta uu maanta tii ugu dambeysay saade cali ay ahayd generaal xayd uu ka mid ahaa allah yarxamhu maaragtay sheekh aadan madeen gudoomiyihii maaliyadda guddiga baarlamaanka uu ka mid ahaa Ee, niman hadde aanan yani runtii waxa loo dilayo micno kale aanan hadde aan ku qiyaasno aanan jirin Ee, unbaa beryahanba iyaga iska ahaa maaragtay dadka sidaas oo kale ee had ninkii ilaahay ka bixiyey iyo ninkii ay maaragtay tiisa gashay hadde horeyna waa si zuhayr ibn abi salma uu yiri waman laa yadlim innaasa yudlami dadka ninkii aanan dulminin isagaa la dulminayaa ma garatay marka annaga waxaan isku ognahay ilaa wax u dhinnay oo caawa oo aan leenahay ninkaas iyo qofkaas iyo ciddaasaad ka gasheen godob haddii aanan u dhimanaynin un dalka iyo dadka iyo ummadaasi maaragtay maxaad ugu adeegaysiin oo aad dowladnimada u hadan haysaan taa un keliya in la doonaya in naloo aamusiyo wax kale uma arkayo cid kaloo ah daan maanta aan dhib iyo godob aan isleenahay way idinka dhexaysaa ama waad geysateen aan kuu sheegi karno